waxaan rabaa idaacadda watan inaan la wada inaan la wadaago maalmahan social mediaha ama baraha maaragtay bulshada waxaa qabsaday warar laga been abuuranayo ee dadka degan degmada afgooyo ee la dhahaayo waxaa mudaaharaadayo oo ku saabsan yani maaragtay dadka deegaanka inay mudaaharaadayaan ay dowladda cambaaraynayaan marka waxaad leedahay mudaaharaadkaas ma jiro mudaaharaadkaas ma jiro dadka degan oo degmada afgooyo markay mudaaharaadayaan ma dhahaan yani dooni meel ereyaas ma isticmaalaan wax mudaaharaadayana ma aha dadka degan degmada afgooye marka waa maxay waa maxay waxa la soo geliyey baraha bulshada ay dadweynaha reer afgooye ka mudaaharaadayaan ee been abuurka ah waxaa laga waxaa laga been abuurinaya dadka degmada dadka dad waxaa jira oo dhahaya waxaa la xasuuqayay shacabka gobolka shabeellaha hoose degnaa ee beriide haddaan nahay degma reer dad yani dadka kasoo jeeda degmada afgooye xasuuqaas yani aan kasoo horjeednaa dawladda yani wax kalbada ku dhaqaaqday waxyaabahaasa la tirinaya mafahamtay marka soo ma jirto in dad reer shabeellada hoose lagu laayay deegaanka beriire oo qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidamada dawladda xataa ay ka hadleen oo ay dhaheen si kama ahay ku dhacday way jirtaa degmada beriire waxa ka dhacay waa wax jira laakiin ma ahayn wax dad shacabkeed hadda sida lagu sheegayo dad shacab in la xasuuqin yay ahaayeen marka ma ahayn maxay ahaayeen dadkaas waxay dadkaasi waxay ahaayeen qolo oo isbahaysatay marna shaar shaab qaadato marna qaadato shaar qabiil isbaarana dhigato marna jiins ku waraabato marka haddii ay saa yihiin marka dawladdana ay siyaabo kala duwan uga hadashay markaasoo ma jirto in dadka reer afgooye si ay ay u fahmaan arrinta meeshaas ka dhacday in ay muujiyaan dareenkooda ku aadan siday uga xun yihiin waxa meesha ka dhacay haddii aan la hubin inay al-shabaab ahaayeen horta maaragta saan wada ognahay maanta maaragtay meel ay shabaab xukunto inuusan ruux kaloo biniaadam qori uusan ka isticmaali karnaan wada ognahay soomaan ha okay marka yani maanta maaragtay runta in laga hadlaa fiican dad maanta ma jiraan meel shabaab ay xukunto ila dadka shabaab la yidhahdo waan wada naqaanaa meelo badan bay wada xukuntay saan wada ognahay maaragtay meel walba marka xukumaysan kaligeed baa xukunka ka wada soomaan haye marka dadkan waxay leeyihiin anugu dad shacab aan ahayn beeradeena aan ilaashanayn ay kuleeyihiin dadka deegaanka la xasuuqay bariire dad fara badana ku nool intaasoo qabiilaa degan qolo kale maxay ugu dhiman weysay yani tobankaas ruux oo maaragtay hal qabiil kasoo jeeda maxay ugu dhinteen marka dadka deegaanka afgooya ku nool soo ma jiraan qaar banaanka usoo baxay oo yidhi annaga waxaan diidanahay nidaamka ay dawladda ula dhaqantay dadka beeraleyda ah ee ku dhaqan deegaanka beriire sida ay inta badan u dhacayaan xataa maamulka koonfur galbeed wuu ka hadlay wuxuu yidhi waan ka tacsiyeynaynaa dadkii halkaasi ku dhintay oo madaxweynaha kusimihiisa wasiirka beerahana ah maxamed xasan fiqi ayaa ka hadlaayo oo aan codkiisa haynaa oo uga tacsiyeynayo dadkaas maamulkana maanta golahooda wasiirada way ka tacsiyeen marka adna waxaad leedahay waxay ahaayeen dad maleeshiyaad ah oo qabiil ah marna marba shaar gashto ha dadkaasi waxay ahaayeen dad maleeshiyaad ah oo marba shaar garto marna shaarka oo shabaabka kushaqaysanayaan ku waraabanayen marna shaar mooryaan bay xiranayeen oo tuutaha cirif iyagoo wata isbaarooyin dhiganayeen waa maalin walbaa lalagu dhacayay ilan wadooyinka maaragtay maro lambar konton cabdul dibile middanka la beriida aado ilaa waddooyinkan dhan way buuxaan ma fahantay see ku xaqiijin kartaa oo aad nala wadaagi kartaa hal iyo labo oo caddayn u noqon kara dadka meesha ku jira inay ahayn maleeshiya beeleed marka dadkan ma ahan dadka deegaankana ma yani ilaa hadda dadkan mudaaharaadkanka been abuuranayaana ma jiro wax afguriya ah oo mudaaharaadkas ka qeyb galay afgooy dadka reer afgooy markay mudaaharaadayaan waa la yaqaanaa qaabka u mudaaharaadaan dadkaas waa dad shurba hadday mudaaharaad wadaan iyo hadday ammaan wadaanbo hadday wax soo dhaweynayaan iyo hadday wax maaragtay diidayaanba way shurbaan ma fahantay waxayna ku qabtaan mudaaharaadka barxadda weyn ee webiga ku adkaalo ee loo yaqaano dagaaga waxaan rabaa marka inaan inaan wax kaa weydiiyo markii ay ciidamada meesha weerareen dadkaasi hubkii ay haysteen soo ciidanka dawladda kama haystaan soo qaadeen ilaa meydadkoodiiba way yaaleen hubka dadkan waxaa soo hubkooda waxaa asturay dadka hadda meedadkooda soo qaaday ma garatay dadkan waa dad markii hore looga baaqay inay hubka dhigaan oo lagu yidhi hubka dhiga ciidan dawladeed baan nahay wax dhibaata idinma geysanayno iskan sheegtaan yani maarata waan isfahmaynaa dadkan dad ciidan nahay dhahan soomaan marka haddaysan dadka meel deegaanka deganeen siday awoodda intaas leeg ay ku heleen oo ciidan iyaga leeyihin ay ku joogi karaan shabeellada hoose marba haddaysan degin horta tan waxay maarata hadda gobolka shabeellaha hoose dugaan adag ba kasoo qaaday oo meelo badan bay ka joogtaa markaa ka mid ah oo janaala ka mid ah magarate degmada afgooda ka mid ah oo hadda maaragtay ku bada fara badan ay ku haystaan waa garataan weena midda kale hadday maanta dadka reer afgooye ay kacdoon samaynayaan waxay ka hadli lahaayeen xasuuqyo fara badan oo degmada afgooye ay ku geysteen habardigir ma garatay waayahay dadka reer afgooyana yaan aniga waxaan ilaa dadka reer afgooye yaan laga been abuurinin dadkaas waxaa la rabaa magaca reer afgooye in liiska dowladda meel khaldan looga qoro oo la yiraahdo yani dowladday kasoo horjeedaan waa faradumis in lagu magacaabaa la rabaa laakiin reer afgooye ma aha wax mudaaraadka wado anoo ku hadlaya afka dhalinyarta degan degmada afguude dowladda waxa ay samaynayso waan ku taageersannahay mana nihi dad dowladda kasoo horjeeda howlgalada ay wado waayahay ugu dambayntii yacquub adigoo dadka deegaanka magacooda ku hadlaya mar haddii aad taageertay dadkii lagu laayay deegaanka beriire ee howlgalka dowladdana aad ku taageersantaha oo aad leedahay waxay ahaayeen maleeshiya beeleedyo waayo dadka dowladda u hadlay oo siyaasadiina ku jira ay leeyihiin khalad baa naga dhacay labadaas war siday isu waafaqayaan soo lama moodo inaad dhinac u xaglinayso oo colaa dambe iyo in gobolka ku jirtay darteed inaad u hadlayso sooma muujinaysa taas may anigu ma aragtay colaada gobolka colaada hadda ma aragtay gobolka shabeelladaas ka jira darteed ma uma hadlaayo laakiin waxa runta dad baa hadda waxyaabo badan isku qosaayo ma garatay dad waxaa lagu leeyahay yani xildhibaanaha ka hadlaayo wasiiraha ka hadlaayo oo dhahaya shabeelladaas dhibaataa loo geystay saan way kan way dhahay intaan qolob wax bay ku hadashaa dadka kale hadda jirtana media yani mediyaasha maarata social mediaha oo badana laqeynada warkaan buubuuninayani waa hadasho maarata idaacado qabiileed waa ma garatay marka dee adigu qofkan hadduu haysto weriye iyo idaacado garab istaagsan oo warka buubuuninaya haddaa haysad maaragtay si qof walba si wax u sheegaa mogtahay laakiin hadda idaacadahan maaragtay soo deynaayo iyo telefisyoonada soo deynaayo mudaharaadyada iyo wixii dhacay iyo meedadkan waxaas mar walba yani kusoo celcelinayo soo deenaayo maxay u wareysan waayeen hal nin oo reer geladi ah ama hal nin oo maaragtay oo yani beelahan kale dego shabeellaha hoose maxay uwareysan waayeen ma jirto waxa wareysiga la yeeshay saan wada ognayn dadka ka hadlaayeen mudaaharaadkana waxay ahaayeen dad maaragtay ku hadla yani maaragtay afkaana looga hadla gobolada dhexe dadka afgoodan waa la yaqaana afkay ku hadlaan taas ayaa ku muujin karta horta in maaragtay yacsan aysan ka mid ahayn dadka mudaaharaada dadka reer afgoodan ka mid ahayn aad iyo aad iyo aad aa umahadsan tahay masr yacquub